cabsi waxaa jirta qolooyinkan dagaalka gudaha ka socda maleeshiyaadka xuutiyiinta ay inay hub ka helaan dhinaca iiraan marka hubka ka imaanaya dhinaca iiraan ayaa suuragal waxa ah inuu hawada iyo badda soo maro marka cabsi ay ka qabaan qolooyinkan sacuudiyaanka iyo isbahaysiga carabta ayay hadda ka horna cunaqabateyn noocan oo kalaa kusoo rogeen tiina weli way jirtaa laakiin tan waxaan isleeyahay waa eego qabateen oo nooc adag ah oo markaa maadaama dhowaan loo dusiyey dalka sacuudiga saaruuq nooca balasig loo yaqaano balasig misal riyaadna uu ku dhacay marka cabsi soo waajahday sacuudiga ayay rabaan inay si ayay xoogle usii baaraan oo badaha iyo wax soo gelaya si waxaan waxaan la soconay in dhinaca cirka iyo baddaba meelo fara badan xayiraad noocan ah ay horey u saarnayd waxaan ognahay in diyuuradaha xataa arrimaha gargaarka bini-aadanimo u tegaya magaalooyinka waaweyn ee dalka yemen ogolaasho ay ka soo qaadanayeen isbahaysiga ma waxaa jira dekado ay u madax bannaan yihiin xuutiyiinta oo iyagoo ay maamulaan oo ay kala soo degaan amaba kala soo degi karaan wixii ay doonaan maya sida muuqata ururkan waa urur inta badan dega koonfurta yemen marka degeda hadda ka hor laga kiciyey xudayda ayay ahayd ayadana kor waxaa ka wardiyey isbahaysiga awood marka uma lahan inay gacankaas carbeed iyo badahaas ay si toosa oo aan dhumaaleysi ahayn marka laga reebo ay hub iyo dhaqaale wax noocaasa uga soo degaan marka waa wax yar oo aan loo albaabo aan muuqan weeye waxa soo yeman soo gelaya oo xuutiyiinta ku socda laakiin albaab la yaqaano oo xuutiga
waayahay marka saameyn noocee ah bay ku yeelan kartaa haddii go-aankan uu dhaqan galo oo baddii iyo berigii iyo hawadiiba laga xiro xuutiyiinta waxay ku yeelanaysaa marka laga hadlo dhinaca military ahaan ururkani urur xiriir lala weeye shiicada caalamka xisbullahi iyo iiraan marka taakulayntii iyo saadkii military iyo haddii la yidhaahdo hadda saaruuqan balaasigu waa mid lagu soo farsameeyey gudaha iiraan oo markaa loo soo dusiyey yeman hubkaani wuu istaagayaa marka waa fariin military midda uga culus waxaan la soconnaa in xaalad bini aadamnimo oo aada u daran ay ka jirto gudaha dalka yemen cuduro koleeraha uu kow ka yahay baa waddankaasi ka jira oo dad fara badan soo rita maalin walba nafaqa darra baa jirta oo raashinkii iyo dhuunigii la cunayey dalkaasi aad buu gabaabsi ugu yahay cunaqabatayntan hortale ee hadda lagu soo rogay maxay ku soo kordhin kartaa xaaladii dad dalka yeman oo markii horeba aada u liidatay cunaqabatayntan mar haddii tii hore la ogaa waxa ay keentay tanna ay waxa ay keeni doonto waxaa ugu horeeya in dilkii iyo dhaawacii iyo duqayntii iyo in aada maxaan ku rahda wixii badeeca iyo dawo yeman soo geli lahaa la kontaroolo oo markaa maxaan ku rahdaa xaaladihii bini-aadinimo ay halis galaan oo gargaarkii bini-aadamka oo ka imaan lahaa dhinaca qaramada midoobe meeluu soo maro waayo dadkii markaa qaliimaha loo sameyn lahaa iyo dawadiiba gargaarkiiba si nidaama uusan ku gaari lahayn dagaalkan muddo laba sano ka badan buu socdaa oo xuutiyiinta lagu hayaa weerar dhinaca cirka iyo dhulkaba ah welina ma muuqato rajo ah in lasoo afjari karo dhowaanahan maxay tahay caqabadaha hortaagan isbahaysiga oo uu kaga guuleysan layahay jabhadda xuutiyiinta dagaalku wuxuu u badan yahay duqeyn xagga hawada ah ninka kana waa niman maleeshiyada oo ka dagaalama dhulka dagaal fagaaro ah ma jiro marka duqeynna waxaan aaminsanahay inaysan dhul xoreynin sacuudiyaanku ciidan dhulka joogo awood ballaaran oo nimankan weji kaweji ama foolkafool ula dagaalamo ma jiro duqeyntaas un baa lagu wadaa marka waxaa waxaa muhiima marka in duqeynta wax lagu kaabo oo ciidan militaria oo fintaria dhulka lagu soo daariyo si oo maleeshiyaadkan loo ri loo wiiqo